dhammaan ciyaarta golaha mudanayaal iyo marwooyin waan idi salaamayaa caawa waxaynu barnaamijkeena ka baxaya golaha shacabka ee nineteen sixty aan ku waraysanaynaa si khaas ah professor doctor udub mukhtaar oo ah bared ku nool gobolka virginia ee dalka maraykanka professor mukhtaar waa khabiir ku xeel dheer dhanka siyaasadda soomaaliya iyo caalamka waxaan caawa ka waraysan doonaa arrimaha ku gadaaban dhanka ammaanka iyo khayraadka dalkeena soomaaliyeed waxaan soo xigan doonaa qoraallo iyo daraasado professorku uu sameeyey waxaana si qoto dheer uga waraysan doonaa geesi socodka siyaasadeed ee dalka iyo sida uu arko wixii xal noqon kara maadaama siyaasadda soomaaliya ay taagan tahay weji kala guur waxa waraysiga idiin qaadayo o barnaamijka idin daadiinaya waa abwaan maxamuud cabdalla weeye marka hore professor ud mukhtaar waxaan ku leeyahay kusoo dhawow golaha shacabka ee nineteen sixty
walaal waa dhowahay waa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay adigaa mudan doctor udub mukhtaar waxa weeye mihinadiisa ama khibradiisa shaqo waa professor wey aqoontay haddaan ka sheekeyno maxaa la yidhahda khibradiisa doctor udub mukhtaar waxa weeye waa waa professor waxa weeye software engineering ayuu wuxuu ka haystaa shahaadada b h d ayuu ku haystaa doctor udub mukhtaar waxa weeye hawlaha uu soo qabtay waxaa kamid ah inuu soomaaliya u sameeyey bar internet ah maxaa la yidhahdaa inuu maxaa la yidhahda u sameeyey ethiopia bar interneta sagaashan iyo shantiiyana waxa weeye waxyaalaha uu firfircoonida uu macnaha kasoo qayb qaatay waxaa kamid ah aasaaskii sida ururka israaca iyo jubbaland development group iyo ururka golaha galbeedka doctor udub wuxuu la taliya dhanka technolojiyada casriga u yahay dalal ay ku jiraan maraykanka kenya iyo soomaaliya doctor udub markuu fursad helo waxa uu sameeyaa daraasaad ku saabsan siyaasadda caalamka iyo sangeeska africa doctor udub marka hore dadka ku dhegaysanaya maxaad intaa ugu daraysaa markay noqoto aqoontaada iyo khibradaada shaqo runtii waad soo koobtay si fiican baad usoo koobtay marka caawa intaas waa okay way tiro badan yihiin muxuu ahaa laakiin mar kale ayaan ka hadli doonaa marka barnaamijka darsa waa bilaaban kartaa aada iyo aad ba umahadsan tahay guud ahaan mawduuca aan kala hadlayna caawa doctor udub waxa weeye waxa uu daaran yahay dhanka ammaanka iyo gacmaha shisheeye ee ku lug leh siyaasadda soomaaliya kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba marka marka ugu horeysa daraasado badan baad samaysay qoraallo badan baad samaysay waxaa aada usoo jiitay qoraal aad dhawaan daawacday intii muddo ah qoraalkaas oo ciwaankiisu yahay gateway and gotlet maxaa looga maxaa uga dan leedahay qoraalka mucdiisa iyo miisaankiisu muxuu yahay waa waa mahadsan tahay maxamuud qoraalka wuxuu soo baxay july kowdeedii sanadkii hore marka wuxuu ahaa long research welina wuu socdaa laakiin muxuu ahaay laba bog oo samary ah baan ka sameeyey researchga ama muxuu ahay baaritaanka titleka wuxuu leeyahay soomaaliya meel muxuu ahaay meel muxuu ahaay gateway ah oo ay dadka iyo badeecada iyo servicesku ay maraan africa u maraan mise waa meel muxuu ahaayey hoga saydaan ah oo muxuu ahaayey dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan marka waxaan muxuu ahaa waraaba kusoo koobay taariikhda muxuu ahaayey ay ku dhacday sidani marka muxuu ahaayey guud ahaan haddaan kasoo bilaabo ninka yidhaahda muxuu ahaa alfonso de albucurki oo portuguese empireki zanan u ahaa berigii la casrinay muxuu ahaa ay discoveryga ay ku sameynayeen badweynta hindiya ay rabeen inay kor kasoo wareegaan africa southern africa iyo wuxuu weerar ku qaaday soqotara oo soomaaliya muxuu ahaay waqooyigeeda ku taalla jasiiradaas ayuu fariistay ujeedada u fariistana waxay ahayd in uu ka ilaaliyo muslimiin haddii ay usoo gurmadaan dowlado muslimiin ah turkish ottoman embarki berigaa jiray marka dagaal loolankii siyaasadeed ee berigaa bilaaday shan boqol oo sano ka hor xulafadii u horreysay baa samaysmay xulafada koowaad waxay ahaayeen portugiiska iyo absina wax yidhaahdo xulafada labaadna waxay ahaayeen ottoman empireki iyo wax wata call the somaliland empire ama muxuu ahaa boqortooyadii soomaalida oo markaa ay wacad caddeeytiin muxuu ahaay adal ama awdal ama zayd ceeriya muxuu ahay si kale oo muxuu ahay ajuuraan dynasty iyo boqortooyin yar oo muxuu ahay soomaalida gudaheeda ka jiray marka loolanka waxaa lagu dagaalamay meelo badan waxaa lasoo qaataa baraada dagaalkii ka dhacay portugiisku marka ultimately indian oceanka waxay u bedeleen meel iyagu ay leeyihiin oo sidii pool private pool oo kale ah ultimatelyna indian oceanka wuxuu isu bedelay meel reer galbeedku ay aada maamulaan
dadku si aynu ugu konfiisin magaca somaliland empire ama boqortooyada somaliland waa boqortooyada dhulka soomaaliyeed ee ma aha meeshan somaliland waxaa laga hadlayaa geyiga soomaaliya oo dhan soomaha right somaliland magaca somaliland sidiisaba broskiska marka laga soo tago wuxuu ka hadlayaa carada cariga soomaaliyeed oo dhan min gaarisa muxuu ahaa raadkandooni ilaa iyo lowya cadde ilaa iyo muxuu ahaay qari socood meel ay dhahaan oo ku taalla etoobiya calaa kulli xaasil markaan leeyahay this somaliland waxaan ka wadaa cariga soomaaliyeed somalilandina dee kolle waa muxuu ahaa rijinka waqooyi galbeed aynu u naqaano marka haddii aan sii wato adu xulafaysigii iyo loolankii geeska africa ka socday ilaa beriga soomaalida iyo turk ottoman empirku ay dhinac ahaayeen abasinia iyo portugiiskana ay dhinac ahaayeen wadiyo badan buu soo qaatay marka waxaynu ka soo qaadan karnaa ugu dambeyntii nineteen thirty sixkii ama kun sagaal boqol iyo soddon iyo lixdii kolkii talyaanigu uu isku dayay inuu sameeyo wax la yidhaahdo italian isaska wixii kadib markaas wey marka ugu horreysay ee laisku dayay inuu sameeyo wax la yidhaahdo somali weyn ama great somalia dagaaladii dagaalo badan baa ka dambeeyey laakiin muxuu ahay haddii baaritaan aan ku sameeyey weli loolankii bilaabay shan boqol oo sano ka hor yaa weli socda marka soomaalidu sidaad sheegaysa maxamuudo waxa weeye waxay degan yihiin geeska africa oo dhan labaatan milyan baa lagu qiyaasaa jamhuuriyadda oo labiyo toban ay degan yihiin soomaali galbeed oo ay degan yihiin muxuu ahaayey ilaa lix milyan n f d iyo jabuuti marka loolankaasi muxuu ku salaysan yahay su-aal muxua meesha taalla aniga kolley researchigaya waxaan muxuu ahaay ama baaritaankaga aan muxuua ku ogahay in loolanku salkiisa uu yahay wax la yidhaahdo khayraadka dabiiciga ah sidaan ognahay soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer geeska africa khayraadka dabiiciga ah qaarna waa beri qaarna waa badda marka badda haddaanu soo qaadano tectonic place waxa la yidhahdo waxaa jirta waxa la yidhahdo indian oceanka ama badda badweynta india iyo muxuu ahaay iyo wabiyaashii laakiin badweynta india haddaan soo qaadano indian plate iyo somali plate waxa la yidhahdo jira somali plateku waa waxaan loo la yidhaahdo somali sea adduunka nalalkeeda haddaad fiirso waxaad ku arkaysaa somali seaga waxaa lagu daraa arabian sea laakiin way kala duwan yihiin oo somali sea iyo waxay kala yihiin muxuu ahaay arabian sea marka somali sea xadkeeda waxaa weeye waxa la yidhaahdo socotara ama carls carlsberg mountains ilaa iyo seychelles ilaa iyo socotara ilaa iyo muxuu ahaay kenya iyo soomaaliya iyo ultimately ilaa madagaskar aad ka gaarayso laakiin northka un kasoo qaado somali sea marka waxaa laisku hayo muddada dheer waa khayraadka dabiiciga hadda sidaan ka warhaynana waxaa jira in laisku dayayo in xad loo sameeyo badda soomaaliya iyo kenya udhexaysa oo bisha sagaal iyo tobankeedaan filayaa inay tahay maxkamad loo dareeri doono la tegi doono waxa laisugu hayana waxaa weeye tuhun la tuhunsan yahay in meesha ay ka buuxaan khayraad badan oo noocyo badan leh marin muxuu ahaa resources hydrocarbon resources iyo guud ahaan navigationka iyo the use of muxuu ahaay oceanka marka kenya iyo soomaaliya disputekooda halkaasi joogaan laakiin xulafaysigii soo bilaaday beriga ah weli uu jiraa muxuu ahaay ilaa iyo haddana haddaan soo qaadano turkigu soomaaliya joogaa africa waxaa ka jooga waxa loogu yeero egad iyo african unionka oo iyagu muxuu ahaay dhex waxaan nahay stakeholders reer galbeedkana waxaa ka jooga maraykanka iyo e u da iyo waxyaabahaasa ka jooga marka loolanku wuxuu muxuu ahay gaaray ilaa muxuu ahay even xitaa boorska la dhisaayo dekedaha la dhisaayo loolan baa ka jira halkaa sababto ah marka resourceskaas la raba in lasoo saaro waa in dekeda la sameeya waa in infrastructure la dhisaa haddii aan tusaale usoo qaato nairobi waxaa laga dhisaya kenya waxaa laga dhisaya wax la yidhaahdo lapset corridor project ama lapset lamu port southern sudan ethiopia transport oo kasoo bilaabanaysa lamu garissa yelo ilaa adisaba ilaa iyo jubba maraysa haddii aad fiiriso loolankaas waxaa ku hoos jira waxa la yidhaahdo oil pipeline competition iyo undersea cables iyo waxyaala noocaasa fiber optic technology-ga marka waxaasoo loolan ah internationalna waa muxua loolanku uu socdaayo port ba waxaa laga dhisayaa india muxua cumaan tanzania somalia indonesia all over the places laakiin soomaali haddaan nahay waxyaalo kale ayaanu mashquul ku nahay oo muxua loolanka dadka external actrisa waxa la yihahdo ama shisheeyaha ay ugu jiraan resourceka soomaaliya inay mar uun hantaan nama muuqdaan oo tuuratuulaas haysanaa iyo degmadegme iyo gobol gobol marka muxuu ahaay haddii aan soo qaato tusaale ahaan wax la yaab kale waxaa weeye oil resource oil and gas resourceka shirkado badan baa hadda muxuu ahaay heshiisyo la gelaya dowladda federaalka ah somaliland puntland galmudug dowlad goboleedyada ama dowlad deegaanada kale sida jubbaland iyo baydhabo maxaa la dhahaa koonfur galbeed iyo weli mayna muxuu ahay loolankaa soo gelin haddaan soo qaato international corporationska meesha loolan ku jira waxaa kamid ah son model royal dutch shell british petroleum conoco amoco service oo federaalka heshiisiya wada hadal kula jira soma oil china national offshore oil corporation petro quest oo iyana federaalka kula jira somaliland gooniday iyaduna heshiisye iyo wadahadal ugula jirtaa chaka resources offshore energy down energy and so on and so forth puntland sidoo kaleto range resources waxii la oran jiray africa oil corporation home petroleum galmudug iyadana waxay wadahadal ama heshiis ay la gashay petro west africa marka external actorsku tirada badan ee xadaadka ah ee soomaaliya jooga inay mxuu ahay inay mxuu ahay ka cayaaraan oo ay fahaafsan uma joogaan soomaaliya waxay u joogaan real issues oo ah khayraadka soomaaliya ku jira khayraadkana haddii baddaan soo qaatay webiyada waad ka warhaysiin soomaaliya maadkeeda markaad si fiican ufiiriso waxaad arkaysaa webiyaal waaweyn baa ku yaalla oo kasoo bilaada dhulka soomaalida fiiri abasinia labada webi ee shabeelle iyo jubba jubba waxay u sharxaan inay dhul ethoobiyan ay kasoo bilowdaan laakiin xaqiiqda waxaa weeye buuraha la yidhaahdo qarri juqod ay kasoo bilowdaan oo dhul soomaaliyeed ah labadooda iyo muxuu ahaay webiyaal kale iyo durdaro kaloo tira badan kulligood waxay biyahoodu ay ku dhamaadaan badweynta india sidaa wey sida muxuu ahaa meeshan la yidhaahdo badda soomaaliya ay ku samaysmayso marka waxyaalaha marka resources dadku marka bini aadamku markay isku qabsadaan resources way isdilayaan ammaankiibaa xumaanaya musuqmaasuqiibaa badanaya marka hadda soomaaliya sababta ammaanka iyo musuqmaasuqa ay aada badan yihiin waxaa weeye loolanka external actorska iyo resourceka meesha ku jira marka haddii aan soo qaadano marka ammaanka haddaan wax yar ka galo waxaa jooga soomaaliya amisom oo ilaalisa dawladda dawladda ayay ilaalisaa amisom waxay ka ilaalinaysaa waxay muxuu ahay ujeedooyinka ay soomaaliya u joogaan waxaa lagu sheegayaa inay la dagaalamayaan argagixiso laakiin dadkii muxuu ahay kama qayb qaataan amisom muxuu ahaay sida lagu sameeyey iyo mandatekeedu wuxuu yahay tusaale haddaan soo qaatay amsom waxaa lagu sameeyey october two thousand sevenkii dadka soomaaliyeed mayna aada uga warhaynin documentigii baan hayaa muxuu ahaay lagu saxiixay aada mayna uga warhaynin two thousand sevenkii kolka aniga waxaan qoray waraaq la yidhaahdo last warlord of egan ama qalaligii dagaalka ee ugu dambeeyey ee egan oo kolkaa aan ula jeeday sanaawi two thousand seventy kolkaa ani waxaan qoray waraaq la yidhaahdo last warlord of egan ama qalaligii dagaalka ee ugu dambeeyey ee egan marka muxuu ahaa amsom waa sidaa waa mas-uuliyadda muxuu ahaay dadka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed in amsom iyo ciidankaas muxuu si fiican loo fahmo kale garab socoto waxay tahay ciidan soomaaliyeed in la dhiso maanta siday u suurtagelaysaa bay kula tahay ciidan soomaaliyeed in la dhiso waayo amisom waa lasoo badinayaa dhaqaalahana maxaa la dhaqaale xoogli waa ku baxaa ilaa iyo waktigii amisom more than four billion dollars baa ku baxday amisom sida iyagu qabteen oo maxaa la bajetkooda ay soo bandhigeen bay ku suurtagelaysaa arrimahaas iyagoo socda in somali national forces dib loo yegleelo waxay ku suurtoobaysaa in hoggaan suuban ay dalka muxuu ahaaye uu la wareego oo muxuu ahaaye ka shaqeeya sidii ciidan muxuu ahaaye highly integrated ahaana loo dhisi lahaa isla markaana muxuu ahaaye programs loo sameyn lahaa sidii ciidankaas muxuu aha mushaarkooda iyo fandikooda iyo waxyaalaha iyo equipmentiga oo dhan looga shaqeyn lahaa politicska ama siyaasaddu waa inay dhaaftaa moogtahay group group iyo muxuu ahaaye shaksi shaksi oo ay u gudubtaa issue oriented waa inay noqotaa oo muxuu ahaa runtii muxuu ahaaye dadku ay hogaanku ay muxuu ahaaye waxa aada uga shaqeeyaan ma aana arkin dawladda soomaaliyeed ee baarlamaanka oo aada uga doodaya ama uga hadlaya sidii ciidan soomaaliyeed loo dhisi lahaa shalay iyo maanta bay ahayd baan umalayn waxaan arkayay news dhahaya twenty two thousand bay rabaan inay qortaan dawladda soomaaliyeed newskaasna amisom nafkeeda moogta fidinaysa meel ay sifaasa ma aqaano dawladdu kolley sidaa mayna lahayn marka sida keliya suurtoodis waxaa weye hogaan suban oo muxuu ahaaye dalka u shaqeynaya in la helaa muhiim ah halkani waa golaha codka shacabka soomaaliyeed ee nineteen sixty mar kale doctor udub soomaalidu inta badan lama socdaan amisom runtii waxa ay daaran tahay wax amisom la yidhaha amisom xiriirka ka dhexeeya amisom iyo kenya iyo ethiopia bal wax yar ma noo bidhaamin kartaa waxaa waxaa waxaa two thousand fourkii ama laba kun iyo afar ba afar bay ahayd baan umalayn transitional governmentigii markii lagu sameeyey nairobi inta dagaalada maxkamadaha iyo waxyaalahaas ayna bilaabanin marka muxuu ahaay amisom iyo dawladda xiriirka ka dhexeeya waxaa faced out waa in noqdaa moogta waa in runtii su-aasha waan ilooday igu celiya su-aasha su-aashu waxay tahay amisom dadku waxay wataan nabad ilaalin soomaaliya u joogto laakiin xiriirka ka dhexeeya amisom iyo ethiopia amisom iyo kenya haddan sooxitaha waxaa dhacday waaga two thousand fourkii in soomaalidu ay diideen frontline stateska waxa la yidhahdo in ciidan laga keeno kuwaas oo ah ethiopia kenya iyo jabuuti samayn amisom soomaalidu raalli bay ka ahayd frontline stateska wadamaaan ahayn inay kusoo biiraan laakiin waxaa muxuu ahaayey arrintaas si fiican ba dagaalkaasi ugu dhacay ilaa markii dambe two two thousand sevenkii waa kii muxuu ahaayey la saxiixay kadibna step by step solutionka international communityku ay soomaalidu u keenayan waxay ahayd moogta ciidanka ethiopia ciidanka kenya yaa muxuu ahaayey nabadda sugi karaa mainly ugandas ugandan muxua kuwarsisku xamar bay ciidana joogaan marka xiriirka ka dhexeeya haddii aan u laabano waxaa muxuu ahaaye conflict of interest sidaa jira conflict of interestiga wuxuu ku jiraa soomaaliya ethiopia kenya iyo jabuuti iyo legacy moogtahay colonial borderskii iyo dowladnimadii oo aan aada u hagaagin marka ethiopia iyo kenya interestigooda as a nation iyay barsiudraynayaan soomaaliya marka oo ah ciidankii iyagu ay ukeeneen ciidan bay u keeneen iyagu soomaaliyana interestigeedu muxuu ahaaye waxaa laga yaabaa inaanu ku jirin in ethoopia iyo soomaaliya ay ciidan u keenaan mota waa mid muxuu ahaa u baahan aad in muxuu ahaaye dawlad dawlad aada wahmi kartaa loo baahan yahay hadda hadda dawladda jirta aada ugama hadli karta arrimaha wacan suucan waxaan soo gaadhnay gabagabadii waraysiga su-aasha u dambeysay aan rabay inaan isweydiiye waxay tahay waxaad aada ugu dheeraatay marnaba soomaalidu inaanay helin siyaasad iyada gaar u ah oo dhexdeeda kasoo dhalatay dhexdeeda ka dhalatay laakiin ay u- ay ku socotay siyaasado loo soo waaridayy ama meelo kale laga keenay see dalku kaga bixi kara dhibaato dowlad la-aanta khayraadka ula soo bixi karaan ammaanka dalka wax looga qaban karaa doorashooyinka hadda lagu hawl jiro anigu doorashooyin maarata xulashooyin baan u aqaanaa socdo bisha octoobar ama dowladan hadda le macnaa waktiga fooda lagu soo haya dhammaan dadka ku loolamaya waa kuwa aan lagu tiriyo musuq maasuqa iyo macnaa lusasho dhaqaale kutufrifalid awoodeed iyo een daacad ka bax wadaniyeed rase intee leeg baad ka qabtaa in la helo hogaan wax ka bedela hogaanka dalka soomaaliya iyo talada istaraatiijiyada gobolka geeska africa ee soomaalida ku aadan
waa su-aal aada muhiim ah sida keliya ay ku surtoobi karto waxa weeye in la helo si fiican baa lagu malaa dhaktaradu ha in la helo eh, dawlad eh, ku dhintay hal qof hal cod ilaa taa laga helayo mushkiladaha iyo sadbursiga iyo xukunboobka iyo isgaram orodka wuu soconaya khayraadka dalkana dadkaas kale waxaa la yidhaahdaa sovereignty ama soomaaliga eh, ma garanayo waxa lagu yidhahdo gobonimo arama sovereigntyga waxay ku jirtaa qofka marka qofkii haddii aan taladii dalka laga qaybgelinin oo isagu qof ahaan uuna muxuu ahaaye cod dhiibanin marna la yidhaahdo boqol iyo soddon iyo shan muxuu ahaaye oday dhaqameed baa baarlamaanka sameynaya marna la yidhaahdo eh, waa la badiyay afar iyo toban kun baa sameynaysaa Eh, weli muxuu ahaayey eh, dowladnimadii waa laga yara fog yahay mandate-ka dowladda hadda jirta afar sano ka hor wuxuu ahaa in ay one person one vote ay keento amisom iyo international community waxay ballan qaadeen two thousand sixteen-ka in one person one vote soomaaliya lagu support garayn doono ma ayna dhicin sidoo kale ethiopia eh, one person one vote kama dhacdo oo ayaan dhaweyd qolyaha xukunka haysaa two thousand maxay ahayd tenkii ama fifteenkii hundred percent ku guulaystay sida keliya kulankatana waxaa weeye dowlad deegaanadu inay one person one vote ay sameeyaan marka hore oo aynan ku- ka sugin dowladda federaalka ama eh, centraalka ah inay electionskooda iyo ay u maamusho marka haddii jubbaland iyo puntland iyo galmudug iyo kuwa kale soo baxaba ay one person one vote ku shaqeeyaan marka xuquuqdii muwaadinka tuulada ku nool way sugnaanaysaa marka laga fiiriyo dowlad deegaanka marka laga fiiriyo federaalka marka laga fiiriyo muxuu ahaa xuquuqda ay ku leeyihiin eh, muxuu ahaa ca- caalamka oo dhan marka eh, waa in arrimahaasi ay salka ka soo bilowdaan oo muxuu ahaayey eh, dowlad deegaan kasta iyadu ay muxuu ahaay samaysaa one person one vote ama waxa la yidhahdo hal qof hal cod Eh, lagama filayo eh, dowlad federaal ah oo ay sidaan hore aan uga hadalnay jilayaal shisheeye ay aada ugu buuqsan yihiin ama ha ahaadaan nation states ama ha ahaadaan shura- eh, shirkado Eh, inay one person waayo iyaga waxaa u sahlan inay toddoba qof inay helaan oy wax la tashaxan karaan ama deal ama agreement ay la geli karaan as a project to nationka oo dhan mot marka arrintaas waa arrin soomaalida o dhan loo baahan yahay inay two thousand sixteenka wax ka wadaada ay aad aad aad ugu dagaalamaan one person one vote marka qofka uu helo codkiisa iyo xorriyadiisa iyo waxyaalahaas uu helo dee soomaalida oo dhan ay muxuu ah kheyraadkoodana u wada finaan doonaan dowladnimo fiican ay iman doontaa weliba geeska africana ay ku yeelan doonaan mootahay influence hadda soomaaliya iyo ethiopia laba midna kuma jirto waxa la yidhahda east african community-ga sababtana wax kale ma aha waxa weeye waa dadkoodu free ma aha muxuu ahaa marka freedom in aada looga shaqeeyo oo baa ila kubanaanin manaa soomaaliya ethiopia ka wada soomaaliya ethiopia ha ha- east african community aan yihin dee ma fiicna laakiin kulley progress bay sameynayaan Eh, waxaan ka wadaa progress bay sameynayaan laakiin ethiopia iyo soomaaliya cycles waxaa jira conflict mot oo oo aan dhammaanayn mot sababtuna waxay salka ku haysaa eh, kooxo raba inay xukunka mar walba marwarsadaan mot oo laga boodayo shakhsigii muwaadinkii aada iyo aad baad umahadsan tahay fursadda aadna siisay inaan waraysigan kula yeelano waxaan rajeynaynaa marar badan inaad soo noqotaan waraysiyo noocan oo kale xiisan inaan kula yeelano aada iyo aad baa umahadsan tahay doctor udu mukhtaar